bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan idin salaamayaa dhammaan walaalaha alfurqaan iyo sidoo kale walaalaha soomaaliyeed ee barnaamijka ama idaacaddaba dhegeysanaya ama la socda haddaan su-aasha usoo laabto waxaa hurinaya dhibaatooyinka ama mudaharaadyada ee ka jira wadankan etoobiya hadda waxaan kusoo koobi karaa wadajirka laba waxyaabood inuu hurinayo ama uu kicinayo ama uu ka dambeeyo tan koowaad ee ugu muhiimsan waxay tahay dhibaatooyinkii dadka wadankan degan qowmiyadaha ugu badan sida oromadoo kale ku qasbaya inay mudaharaadaan laga soo bilaabo labada kun iyo shan iyo tobankii ilaa ka hor xataa dhibaatooyinkii ku qasbaya inay mudaharaadaan oo nidaamkii iyo dowladii xilligaa jirtay ku mudaharaadaan oo dilkii iyo xarigii iyo hanjabaadii ay wajahayeen u bareeraan dhibaatooyinkii oo sidoodii ah ayaa ilaa hadda ka jira wadankaas etoobiya iyo gaar ahaan dhulka oromadu degto ee ah dhulka ugu ballaaran wadankaas haddii ay noqoto maaragtay dagaaladii u dhexeeyey jabhadaha dadkan u dagaalama gobolka ka dhisan ciidanka ku leh iyo ciidamada dowladda etoobiya dagaalka u dhexeeya hadduu noqdo hadday noqoto maaragtay waxyaabihii ka ratimayay dagaalkaas oo ay ka mid ahaayeen xiritaanka iyo dilka iyo maaragtay dhulka hoosmarinta cid alla iyo cidi kasta oo maaragtay lala xiriiriyo inay jabhadahaas ama xiriir la leedahay ama ka mid tahay ama ay maaragtay qoyskooda iyo qaraabadooda ay ka mid yihiin dhibaatooyinka ay ka mid tahay dhulboobka iyo maaragtay deegaameynta qowmiyado buuraleyda laga keenay dhibaatooyinka ay ka mid tahay sadbursiga siyaasadeed iyo inaysan qowmiyadaas iyadoo ah qowmiyada wadanka ugu badan population ahaan aysan waxba ku lahaynin siyaasadii iyo matalaadii wadanka iyo ciidamadii meelihii ugu muhiimsanaa dhibaatooyinkii oo sidoodii ah ayaa ilaa hadda gobolkoodii ka taagan oo ilaa hadda intii xataa isbedelka laga sheekeynayo oo waxbaa isbedelay iyo ay abiy axmedkan u yimid sidii buu dagaalkii iyo dhibaatadii ay uga socotay gobolka oramada galbeedkiisuba ha ugu sii darnaadeen marka taas dhibaatooyinka oo sidoodii u taagan waa mid waxaa kaloo iyadana jirta isfahanwaa ee u dhexeeya siyaasiyiinta garabkan hadda ninkan meesha haysta abiy axmed iyo siyaasiyiinta qowmiyadda oramada hadda maaragtay hormuudka u ah salkana ay ku hayso isaabgaranwaagaasi khilaafkaasu doorashooyinkii sanadkan bilowgiisii ay ku ballameen in la qabto bisha soo socota bishii sideedaad agast ballantu ahayd laakiin abiy axmed uu sameeyey inuu asagoo cudurkan coronaviruska ku malmasiyoonayo uu doorashadii baajiyey xisbiyadii iyo wixii la tartamayay uu nidaamyadii iyo wixii taageeradii ay isku aadsadeen uu ka kala tuuray ilaa uu qaar xafiisyadoodii xirxiray ilaa uu qaar maaragtay ka hor istaagay inay maaragtay saxiixyadii iyo maaragtay taageeradii loo baahnaa oo guddiga doorashooyinka waxay ku magacaabeen inay dadka kasoo aruursadaan uu ka hor istaagay siyaasiyiinta marka oo dareemaya in spacekii siyaasadda lagu ballamay in laga siiyo aan laga siinin oo ayagu dhankooda rabitaankooda uga faa-iideysanaya inay dadkooda kiciyaan oo ay tusaan inaan wax isbedel u dhicin siyaasadii loo sheegay in maaragtay isbedel ka dhacayo oromadu qeyb weyn ay ku yeelan doonto oo ay hormuud ka noqon doonto ama ay ka tahay inay dadkii ku qanciyaan inay been ahayd arintaas oo ayna waxba ka jirinin sidaa darteedna loo baahan yahay inay mudaharaadaan oo maaragtay ay rabitaankooda sheegtaan oo sidii isbedelkii hore ay mudaharaad ugu keeneen inay haddana isbedel kale isku dayaan inay mudaharaad u keedaan marka isbiirsiga labadaas waxyaabood buu salka ku hayaa khilaafaadka iyo mudaharaadyada ee wadankan ka taagan ee gaaray ilaa heer ciidamo iyo awood ciidan la isticmaalo ilaa heer dowladdu ay qirato inay ku dhawaad laba boqoloo qof ayadu gacanteeda ku dishay askarteedu ay dileen runtiina ay tahay namber aada u yar marka loo sheego waxa ay sheegayaan dadka qaraabadooda meeshaas lagu dilay dalkan waxaa lagu tilmaamaa ustaad inay ku nool yihiin qowmiyado aada u fara badan oo kala diin iyo dhaqan ah ilaa haddana inkastoo ay khilaafaad jiraan haddana weli wadanka wuu midaysan yahay awoodda isku haysa dadkan kala duwan waa ayo danta ay ka leeyihiinna maxay tahay waxaa isku haya dadkan qowmiyadahan kala gaduusan oo kala dhaqankaah oo kala diinta ah oo wadankan etoobiya ka wada tirsan runtii horta sidaa aad u sheegtay dhaqanna iskuma hayo diinno iskuma hayso isirna iskuma hayo waxaa isku hayaa kow waxaa weeyaan awood dowladeed oo xadhaaf ah oo ka tan badan ama ka sareysa ama ka awood badan shucuubtan tirada badan ee wadankan ka wada tirsan awoodda dowladood oo ciddii kasta oo ama mudaharaad sameyneysa ama codkeeda gaarsiinaysa xubnaha bulshadeeda ay ka tirsan tahay oo mucaarad ku ah nidaamka jira runtii ula mucaamilaysa qaab aada u adag oo aan jixin jix lahayn oo u adeeganaysa awood ciidan oo qofkii muhiim ah iyo kii wax kicinaya iyo kii wax abaabulayay maaragtay dilayso madaxa ka tooganaysa kooxdii iyo maaragtay intii is abaabusho meel isugu timidna mid mid u beegsanaysa oo ilaa qoysaskooda aysan nabadgeleynin awood maaragtay dowladeed oo ciidan oo maaragtay qamci ku dhisan baa isku haysa oo cid maaragtay waxa ayada rabto aan ka hor imaan kartaa ay yar tahay ciddii aan israbin ee ayadu isdagaali lahaydna si maamulkeedu usii jiro oo ay usii cimri dhaaraato ayadu ku qasban inay maaragtay kala qabato oo ciddii isdagaalaysay iyo ciddii isnacabayd iyo labadii qowmiyadood tusaale ahaan aan isjeclayn ku qasbaysa inay maaragtay ay u hogaansamaan amarkeeda u hogaansamaan waxa maaragtay awood ah oo ayada dhaafsiisanna aysan meesha imaanin marka waxa koowaad ee isku hayaa waa awooda dowladda meesha ka jirta oo ciidan awood la adeegsanaysa oo rigli ah oo tiro badan oo hubaysan oo qalabaysan taariikh maaragtay sida dadka loo caburiyo ahna leh tan labaad waxay tahay dhaqan baa wadanka ka jira oo dadyowga degani dhaqamay leeyihiin ay ka wada siman yihiin waxaa kamid a dad cunfigu ku badan yahay inaysan ahayn oo tusaale ahaan soomaalida dariska la ah dad habnololeedkoodu ka gadisan yahay weeye dad amarka u hogaansama weeye dad ay dhici jirta weeye maaragtay niman boqoro sheegta oo qofka xataa gurigiisa iyo hantidiisa sheegta oo yiraahda wax kasta oo wadankan yaala boqorkaa iskaleh ku doodi jiray inay amarkooda u hogaansami jireen dad ay ka suurtooday weeye oo marka dhaqankaas leh dhaqankaas marka wuxuu ogolaanayaa markii lagu daro awooddii dowladeed ee meesha taalay inuu cimri dheeraado nidaamkii meeshan yaalay ee dadkan maaragtay isku hayay ee wada adoonsanayay ee ka wada maaragtay wada isticmaalayay ee asagu danihiisa uga wada faa'iideysanayay taasi marka dhaqanka dadku leeyihiin baa ogolaanaya in nidaamkanu cimri dheeraado oo dowladan etoobiya la yiraahda ay sii jirto qowmiyadahaasna ay ku wada hoos noolaadaan maadaama aysan lahayn dhaqan maaragtay inta badan wax iska caabin ah markii laga soo reebo dhowr qowmiyadood oo maaragtay meelo koobana oo runtii muslimiin ah taariikhdaas islaamka iyo huwiyadaasuna ay u ogolaanayso dhaqanka wax iska caabinta ah midda kale oo lagu dari karaa waxay tahay waxaa jirta gacan shisheeya oo reer galbeed oo aada moodo inta badan ilaa taariikh fog inaysan ogolayn ama ay isku dayaan intii tabartood ah inuusan wax burbur la yiraahdo wadankan uu ka dhicinin oo maaragtay waxaan etoobiya la yiraahdaa ay jirto geeska africa ay ka jirto ay noqoto maaragtay wado iyo albaab ay kasoo galaan oo ay isku halayn karaan geeskan africa iyo meel ay ku xisaabtamaan caqiidada dhankeeda iyo diinta iyadoo la fiirinayo iyo maaragtay isku dhawaanshaha xaggaas isaga dhow yihiin oo walaalaha ka yihiin ilaa taariikh fog marka awoodaas shisheeyana waxa ay keenaysaa maadaama galaangal badan iyo saameyn badan ay ku leeyihiin oo maaragtay dhaqaale ahaan taageerada ugu badan ay siiyaan oo ciidan ahaan taageerada ugu badan ay siiyaan oo siyaasad ahaan taageerada ugu badan ay siiyaan meel kasta waxay ku leeyihiin waxay awoodaan inay manipulate gareeyaan siyaasadii oo meeshii wax u socdaan iyo go-aamada la qaadanayo ay maaragtay saameyn ku yeeshaan oo ay mararka qaarkood xataa ay ugu meeriyaan ama dictate gareeyaan saddexdaas wax isku geyntooda marka baa waxaa la dhihi karaa waxaa saamaxaya jiritaanka iyo cimrinta waxaan etoobiya lagu magacaabo iyo inuusan ilaa hadda ka dhicinin dagaal wadanku ku kala tegay oo qowmiyadihii iyo maaragtay goboladii ay ku kala go-een oo etoobiya ay saas ku burburto uusan ka dhicinin etoobiya waa dal cadow ku ah ummadda soomaaliyeed ee dagaallo qarniyo badan soo jiitimayay ayayna soomaalida la galeen nasaarada etoobiyaanka ah haddana kumanaan askari ayaa etoobiya ka jooga soomaaliya aragtidaada faa'iido nooce ah ayaa soomaalida ugu jirta xaaladda adag ee uu hadda marayo waddanka ethoobiya waxaan filayaa horta faa'iidada ku jirta waxa weeyaan sidaas aad sheegtay cadow ummadda soomaaliyeed iyo ummadda muslimka geeska africa ayay ahayd dowladan etoobiya ilaa taariikh fog abasiiniya xilliga la dhihi jiray burburitaankeeda iyo in awoodaasu meesha ay ka baxda waxay uga dhigan tahay kow dadkii muslimiinta ahaa ee dowladaasi ay haysatay ee gumaysanaysay ee khayraadkooda iyo dhulkooda iyo siyaasadooda ay gacanta ku haysay inay xoroobaan oo ay ka xoroobaan oo maaragtay nidaam iyo maamul ayagu ay leeyihiin ay samaystaan tan kale oo ka imaaneysa oo faa'iidada ku jirta waxay tahay dhulkii soomaaliyeed askartii ku joogtay ee gumaysiga ka joogtay inay meesha ka baxdo sababtoo ah dowladii askarigan soo dirtay ee mushaarkiisa bixinaysa ee khidadiisa jijinaysa haday ayadii burburto askariganu dagaalka ka socda ardisababo buu qeyb ka yahay kii orama oramay buu noqonaya kii axmaaran axmaar buu noqonaya sidii horeyba u dhacday galgaduudba uga dhacday saan filayo ayaga dhexdooda islayn oo isdagaali marka saameyntii iyo gumaysigii iyo joogitaankii ay joogeen wadanka baa meesha ka bixi marka faa-iidada runtii aada u weyn baa ugu jirta ummadda soomaaliyeed dhibaato dul saarnayd dhowr qarni buu gobolka dhulka soomaaliyeed ugu weyn ka bixin lahaa dadka muslimiinta ah oramada ka bixin lahaa canfarta walaalaheena ka bixin lahaa dad badanoo muslimiina buu faraj u noqon lahaa siyaasadii soomaaliya ee ay qasayeen iyo maamuladii dabadhilifka ahaa oo ay ka samaysteenna meeshay ka bixi lahaayeenoo ayagay raaci lahaayeen sida la rajeynayo insha allah waad mahadsan tahay maxamuud ogaas dhammaan iskudayada dowladda ethoobiya ee ku aadan joojinta dibadbaxyada way fashilmeen dadka dibadbaxyada dhigayana awood bayba kaga hortegayaan ciidamada militariga marka waddo noocee ah ayaa u furan abay axmed oo aad is leedahay wuu kula tacaamuli karaa arrintan reer galbeedka mowqifkoodase muxuu yahay wadada horta u furan ee koowaad ee uu arko abiy axmed ama u muuqata ama uu ku dhaqaaqayba waxaa weeyaan wadada ah inuu isticmaalo awood ciidan oo qofkii isdhaqaajiya iyo kii ka hor yimaada iyo kii mudaharaad abaabula ama ka qayb kala inuu si toosa u beegsado oo markii ciidankii iyo shacabka ay iska hor yimaadaan qof walba madaxa xabad looga dhufto caadi loo shiisho dadkii horta wadada olready uu ku dhaqaaqay waa taas laakiin haddii la yidhaahdo maxaa uu isticmaali karaa oo khidada inuu ku dejiyo barnaamijkan iyo dhibaatadan iyo maaragtay mudaharaadyadaan iyo dhibaatadan hadda soo wajahday nidaamkiisa waxaan fili karaa laba siyaabood laba waxyaabood inuu labadaba adeegsan karo isku darkooda kow inuu sii daayo siyaasiyiinta oramada oo runtii ayagu saameyn badan hadda ku leh mudaharaadyada dadkooda oo aada wax uga dhaadhicin kara dadkooda inuu sii daayo la heshiiyo uu wax u ballan qaado islamarkaana uu u adeegsado inay dadkooda dejiyaan oo ay maaragtay maaragtay niyadda ka xadaan dadkooda oo maaragtay ballanqaadyo iyo waxyaabo aan jirin inay dadkooda u ballanqaadaan oo saas dadkii ay maaragtay uga dhadhacdo in wax loo ogolaaday maaragtay mudaharaadkoodiina uu guuleystay dowladduna warkoodii dhageysatay sidaasna ay wax ugu horgaleen in filinkaas khaladka ah dadka lagu khaldo oo la isticmaalo wuu awoodaa wuxuu kaloo awoodaa oo taa ku dari karaa inuu sidii ay samayn jireenba dowladaha maaragtay gaaladan ay caan ku yihiin inuu dhowr genaraal oo runtii ayaga maaragtay looma ooyaana oo cid iyo wax u qabsanaya ayna jirin oo expendablesa inuu ku kaarta baxo oo uu irxiro wixii dhacay iyo dadkii la laayeyna uu madaxa ka saaro uu mas-uuliyadda ayaga madaxa ka saaro uu ku eedayo xataa maxkamad soo taago loo xukumo uu la dhaho dhibaatadii dadka loo geystay wixii la laayey anigu maana geysana nimankaasaa geystay iyo jenaraal hebel baa geystay waana la xirxiray cadaalad baa la helay maaragtay maanbedel iyo maaragtay khiyaanada noocaasa iyadana dadka loo adeegsado labadaas wax waa waxyaabo ay dowladaha maaragtay gaaladu adeegsadaan dadkana isaga sii jeediyaan markii la eego wacyiga dadkan hadda mudaharaadayana aan aaminsanaha inay ku filan tahay in la isaga sii jeedsho intaa wixii kasoo baxa waxaan u malaynayaa laa xawla lahum walaa quwata reer galbeedka wax hadda badan oo waxaan filayaa ayaga go-aamada ay qaadanayaan saameyn way ku leeyihiin laakiin dadka mudaharaadaya iyo shacabka haddaynan siyaasiyiinta dhankooda kasoo gelin wax maaragtay saameyna oo ay ku leeyihiin dadkan tirada badan ee malaayiinta ah ee mudaharaada iyo wadanka degan saameyn toosa ay ku leeyihiin maleh laakiin kuwan ama dowladda ama siyaasiyiinta ah saameyn way ku leeyihiin oo go-aamadooda way u yeerin karaayo kow iyo labiyo saddex ku dhaqaaqa wayna dhihi karaan ilaa haddana waxaa muuqata inay ayagu waxa keliya ay raadinayaan ay tahay sii jiritaanka nidaamkan oo ayagu ciddii doontaba ha haysatee nidaamkan inuu suu jiro ay maaragtay ogol yihiin oromo runtii ka fog oo tusaale ahaan islaamnimo sheeganayso kale oo oromonimo aaminsan oo qowmiyad aaminsanna waxaan aaminsanahay ama ii muuqata inaysan ayagu ay waxa maaragtay ay aada u jecel yihiin aysan ahayn ay ka doorbidi lahaayeen nin tigrea ama nin axmaaro ah oo maaragtay christiaanahoo askartii iyo saraakiishii ay la macaamili jireen marka ayaga roolkoodu ilaa hadda doorkoodu intaasuu ku kooban yahay saan aaminsanahay dabcan dee galaangalkooda iyo sirdaankooda iyo maaragtay shaqadoodana niman haysta wey oo fursad soo martay niman dayacaya maaha waan soo gebageyneynaa waraysiga ee maxamuud ogaas fursadda aadna siisan waan kaaga mahad celinaynaa maxaad ku qiimeyn kartaa mustaqbalka ethoobiya adigoo wax ku dhisanaya waxa taagan iyo ifafaalaha muuqanaya waxaan aaminsanahay horta dadkan qowmiyadahan wadankan etoobiya laisku yiraahdo hadda ku hoos jiraa dad israba maahan taariikhda dhowna in badan bay cadaynaysaa inaysan dad israaba ahayn oo ay yihiin dad keliya nidaamkaas kulligood wada caburinaya uu isku hayo waxaad hadda soo kordhay waayahano dambe hadda qowmiyada sidaama la dhahoo kale laba asbuuc ka hor baan filaya inay ahayd markay maamul goboleedka dhisatay oo iyagu maamul goboleed arrimihiis u madax banaan ay dhisteen guraagada qowmiyadda la yiraahdo ilaa ayaan sii horeysay nadii waxay ku fakerayaan ama ay haaminayaan ama ay raadinayaan maamul goboleed ayagu ay leeyihiin dhabuubta waxaa la yirahda sidaasoo kale waa qowmiyado badan oo isdul saaran ayaguna sidaasoo kale waxaa jira qowmiyado maamul hooseed raadinaya banishanguulka sidaasoo kale dhibaatooyinka axmaarada uga imaanaysa iyo maaragtay maamul ahaan waxa ay tirsanayaan baa jira taas waxaa raaca dagaalada u dhexeeya oromada iyo axmaarada iyo axmaarada iyo tigreega runtii waa wadan qowmiyadihiisu ay hadda ka dhex tolan tahay oo aysan israbinin in la isku hayo ma ogiina ayagu aysan wada joogin hadda waxaa kaloo muuqataa qowmiyadda tusaale ahaan wadanka ugu badan ee oromada la yiraahdo inay hadda u badan tahay inaysan maaragtay uu dhammaaday xilligii adoonsiga la adoonsan jiray oo hadda xooga aad moodo inay ku qanceen ama ay u muuqatay wadankan inay madax ka noqon karaan ayagu tirada ugu badan ay leeyihiin dhulka ugu badan ayagu ay leeyihiin khayraadka ugu badanna laga faa'iidaystana ayagu ay leeyihiin haddana aad moodo inay adag tahay si maaragtay yoolkaas looga burburiya shacab ahaan marka mustaqbalka haddaad fiirisid laba mid baan yaan ku qiyaasi karaa in qowmiyadan oromadu ay meesha qabsato oo runtii sidii qowmiyadihii hore axmaarad iyo tigreeb ay maaragtay u haysteen qowmiyad qowmiyadaha kale maaragtay ayadoo caburiso oo ka awood baran oo maaragtay intii kuwii kale ku hayeen ku haysa ay noqoto iyo possibilityga labaad oo in lagu kala tago oo dagaal xun uu meesha ka dhaco wadankii burburo qabiil kasta iyo qowmiyad kasta uu maaragtay tuuladiisii iyo gobolkiisi isugu tago dagaalo aada u xun oo dad badan dhex mara oo huwiyad kala duwan leh uu meeshii ka dhaco wax etoobiya la yiraahdo ay meeshaas ay ugu dambayso waana runtii tan anigu shakhsiyaan aan aada u jeclaan lahaa inay meesha ka baxdo etoobiya la yiraahdo qowmiyaadkaas axmaaradu buuraleydooda ay ku laabato tigrog sidoodoo kale dadkii muslimiintahana qolo walba ay gobolkeedii maaragtay si bilaa gumaysi ay ugu noolaato intaasaan kusoo koobaya aad baad u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu